asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada oo xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtida maanta ee haddii rabbi iidma hayo aynu howlaha badan ku qabanno howlahaas oo mararka qaarkood laga yaabo inay kuu noqdaan wacdi oo wacdigelin ay kuu noqdaan marna tusaale mar kale waano marna laga yaabo inay digniin kuu noqdaan kol kalena laga yaabo inay maaragtay tilmaan kuu noqdaan howlaha farada badan ayay qabtaan xubnaha murtidu sababtoo ah mar waxaad arkaysaa xubin murtiyeed aad ka sheekaysay xubin murtiyeeddaasoo digniin ah tug kale ayaad haddana ka sheekayna middaa kale tilmaan bay noqonaysaa wax wanaagsan bay kuu tilmaamaysaa mid kale ayaad haddana ka sheekayna wacyigelin ayay kuu noqonaysaayo adiga laftaadii ayay ku wacdiyeysaa adigii sheegahayey bay wacdi kuu noqonaysaa ee xubinteenna murtida maantana waxaan kusoo qaadanaynaa sheekooyinkaa mid ka mid ah haddii rabbi idmo waana xubin ducaa waxay duco ku tahay soomaalidii hore waa ay ducaysan jireen waxay lahaayeen ducooyin fara badan oo ay afkooda hooyo ku ducaystaan ducooyinka iyaga ahaa waxay ahaayeen ducooyin marin wanaagsan ay u maraan oo ay ilaahay ku baryaan waxaa jirtay ducooyinka caanka ee soomaalida dhexdeeda caanka ka ahaa waxaa ka mid ahaa ilaahu xeradaada dibad ma leh ilaahow xeradaadu dibad ma leh waxaa ka mid ahayn ilaahayow sadaqadii wadiga geeri furatay nooga dhig waxaa ka mid ahaa dacooyin kale oo fara badan waa dacooyinka muhiimka ee gungaadhka markaad fiiriso ilaah xerada dibad male oo kale into awoodda ilaahay waxdaaniyadiisii ayaa bannaanka la dhigay oo halkaa inta la qotomiyey ayaa keligii gaar looga dhigay meel walba adaa ilah wax ku badbaadiye weeye oo wax ku xereeya ama ku xafida taasaa looga jeedaa ilah sadaqadii wadiga geeri furatay nooga dhigna waxaa weeye wixii khasaaray ama daatay ama gacantooda ka baxay dhihi jireen waa sadaqa ilaah sadaqa nooga dhig oo midna furata oo aan ku badbaadno ilah nooga dhig soomaalida marka sadaqada inay taqaanay kelinimada ilaah iyo awooddiisana ay taqaanay iyo maaragtay qiimayntiisana taas ducooyinkoodii ayaa ku tusaya middanna maxay ahayd waxay ahayd mid iyaduna aan kuwa ka dheerayn ninbaa wuxuu arkay haddii eebaidmahayo nin geeriyooday ayaa looga sheekeeyey markii uu geeriyoonayey ee camaladii uu ku jiray ama wixii uu ku jiray ama hawshii uu hayey baa looga sheekeeyey markaasaa waxaa usoo baxday camalkaa uu ku jiray ninkaasu inuu gef ahaa qof gef ku jira inuu ahaa maadaama uu gef ku jiray ruuxaasi isagii ayaa ducaystay marka oo wuxuu ku ducaystay xubinteennan maanta aan soo qaadanayno ayuu duco ka dhigtay wuxuu yidhi ilaahayow gefkeenna iyo geerideenna ha kulmin ilaahayow gefkeenna iyo geeridannada ha kulmin ilaahu gefkannaga iyo geeridannada ha kulmin buu yidhi sababtu waxa weeye ilaahu annaga gefka aan gefayno ilaan bini'aadan baa nahay oo gafaf badan baa laga yaabaa inaan galno ama khaladaad badan ayaa laga yaabaa inaynu galno ilaahayow gefka aan gelayno iyo geeridannada ha kulminin buu yidhi wuxuu ducaystay duco gungaadh ah ama saldhig ah oo haddii eebaydmahayo ilaahayow muslimnimo nugu dil ilaahu khaatumada khayr noogu khatin ilaahu khaatumadanada wanaag ku khatin ducadii aad dhihi lahayd ee baryada ahayd mid la mida ayuu yidhi oo wuxuu yidhi ilaahu annagoo gef ku jirin hana dilin ilaahu annagoo aan gef ku jirin daacadaada ku jirno oo adiga kaa baqayno oo haddii ilaahay kuusama ogol yahay dad wanaagsana ilaahuna dil taas ayuu ku ducaysto wuxuu yidhi ilaahu gefkanaga iyo geeridannada ha kulmin buu yidhi waana duco ka mid ah ducooyinka maaragtay aan la liiliijin karin annaguna waxaan leehay ilahu gefkanaga iyo geeridanada ha kulmin mahmaahda maanta aan kusoo qaadanayna xubinteennan murtada maanta idamkii eb waxaa la yidhi bisinka ruux cuskaday balaayo ka dheer bisinka ruux cuskaday balaayo ka dheer